xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta siday u heli lahayd aragtida shacabka gobolada dalka iyo fikradaha qeybaha bulshada gobolada ku nool ay ka aaminsan yihiin maamulada degmooyinka iyo kuwa gobolada xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa socdaalo kala duwan waxay ku tageen qaar ka mid a gobolada dalka iyadoo kii ugu dambeeyey oo ahaa kii uu ku helinayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ay ku tageen maalnimadii shalay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan wasiiradiisa oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha amniga qaranka gaashaandhigga iyo kan warfaafinta ayaa waxay la kulmeen qeybaha bulshada magaalada marka waxayna ka dhigaysteen cabashooyin dhanka amniga gobolka shabeellada hoose horumar la-aan dhanka adeega bulshada iyadoo dadkii ay la kulmeen mas-uuliyiinta dowladda ay u jeediyeen xukuumadda talooyin ku aadan shacabka in loo daayo dhismaha maamulka gobolka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed ayaa caddeeyey xilli uu la hadlayay qeybaha bulshada magaalada marka in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku shaqaynayso rabitaanka shacabka islamarkaana aysan dhici doonin iyadoo shacabka aan lala tashan gobolka in maamul loo soo magacaabo cabdikariin xuseen guuleed wuxuu kaloo sheegay maamulka heer degmo ilaa heer gobol marka lasoo dhisayo wasaaraddu ay tegayso degmada ama gobolka maamulka loo dhisayo si ay wada tashyo ula yeelato qeybaha bulshada maamulka loo dhisayo hadalhaynta ugu badan shacabka soomaaliyeed ayaa noqotay maalmihii ugu dambeeyey maamul sameynta gobolada dalka iyadoo ay jirto kala aragti duwanaansho arrintaasi ku aadan maxamed xasan fiqi oo xildhibaan ka ahaa dowladihii kumeel gaarka kana mid ah siyaasiyiinta gobolka shabeellada hoose kasoo jeedo ayaa aaminsan shacabka in maamulkooda ay dhistaan iyadoo dowladan ay ka caawinaysa buu yidhi sidii uu u hergeli lahaa dhismaha maamulka dowladda iyadaa dalka dowlad ka ah waa dowladdii federaalka ahayd iyadaana soomaaliya oo dhan micnaha mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay talada ay soo jeedisay dowladdu maamul waan u samaynaynaa gobollada ma aysan dhihina waxay tidhi dadka deegaanka ayagaa maamulka samaysanayo dowladdana sidaan filayo waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay qaabayntii iyo habkii iyo sharciyeyntii inay u samayso haddaan tusaale soo qaato hadda gobolka shabeellaha hoose oo kale maamul u samayntiisa ma aha wasaaradda arrimaha gudaha ama dowladdu inta meel fadhiisato inay shakhsi ama shakhsiyaad inay magacaawdo micnaheedu waxay tahay wasaaraddu waxay la tashi la samaynaysaa dadka deegaanka qabaa'ilda kala duwanoo degan wax alla wax rabitaankooda ah ee iyo qofka ayaga ay soo xushaan ayaan rajaynayaa inay dowladda u sharciyeyn doonto waxaa jira aragtiyo kale oo waxgaradka iyo nabadoonnada qaar ay qabaan taasi oo ah in la heshiisiiyo beelaha gobollada wadadega kadibna loo gudbo dhismaha maamulka dowladda federaalkana ay hormuud ka noqoto qorshaha maamul dhisidda nabadoon cabdisalaan axmed tunyar oo ka mid ah odayaasha gobolka gedo kasoo jeedo ayaa ka hadlay in marka hore dadka degaanka degan ee qabiilooyinka kala gedisan in ay iskugu yimaadaan shir dib u heshiisiina dad heshiis ah ayaa samaysan karo ee maamul iyo wadajir muddo badan ayaa dadkan degaanka dhex socday dhibaataa ka dhex socotay waa la reergooday meelaa lagu kala xiran yahay dadka markii laysu keenoo la walaaleeyo oo wixii laysu haystay xaladhalay laga noqdo markaasaa maamul la samaysan karaya dowladda federaalka ah ayaa iskale mas-uuliyadda ayada ah maamul u samaynta ah iyo odayaasha qabaa'ilka degan meesha wadankii weli isu socodkii xagga nabadgelyada ma dhammaystirno inta marka laga dhammaystirahaya nabadgelyadii oo baabuurkii ka soo baxa doolow uu imaan karahaya kismaayo ama labooya tegi karahayo markaasaa maamul dhisi karaa marka horeento ha lagu dadaalo dowladdana ha lala tashado sidii nabadgelyadii wadankaa laiskugu furi lahaa markaasaa ninka ergadi ka soo kaca doolow uu imaan karaa kismaayo ama bo-aala imaan karaya halkaasaa waxaa laga dhisi karaa marka maamulkii loo baahnaa aragtiyo kala duwan ayay qeybaha bulshada soomaaliyeed waxay ka bixiyeen qorshaha maamul u-samaynta oo ay wado wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyadoo dhowaanna wasaaradda ay maamulo kumeel gaar u magacaabi doonto qaar ka mid ah gobolada dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho